Ganacsatada iibiya digaaga ee ku nool magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle ayaa waxaa xilligaani soo food saartay suuq la'aan iyo hoos u dhac ku yimid digaaga la keeni jiray suuqa xaafadda hanti wadaag. Dadka iibiya digaaga ayaan haysan suuq ay ku iibiyaan oo gaar u ah isla markaana meel bannaan ayay la istaagaan digaaga ay iibiyaan. Sidoo kale waxaa xilligaani yaraaday digaaggii la keeni jiray suuqa taasoo caqabad ku noqotay dadka nolol maalmeedkooda ka raadsada iibinta digaaga. Qaar ka mid ah ganacsatada iibiya digaaga ayaa ka warramaya qiimaha ay iibiyaan iyagoo codsaday in loo dhiso goob ay ku ganacsadaan.
Maxamed Cabdi Guur ayaa la yidhaahdaa ganacsigii waa doorada gadaa. Doorada hadda gujaalaha waa saddex doolar saddex iyo bar. Diiqiyahana waxaa la gadaa waa shan doolar shan iyo bar. Si u kala waaweyn yihiin waxaa ku dhex jira ugu yaraan shan sano camal uu taajiba. Oo mid mana sareeyo mana hooseeyo dhexdhexaad. Maya goobyo loo helay ma mise diil ay u badan tahay badanaa ee maada maalmaha kale intan kuwa xaafadaha laga keenay ee dhifi qaliil waa. Xoogaa waa hooseeyaa hadda ayanta. dhaqaaq ma leh hoos dhac macnaha roorobkan oo suuxeys macamul tifaq tifaqa camaluta ay umaanayeen dadkan oo ay keeneen doorada dooraaleyda suuqa hanti wadaag rafaad iyo rasiya iskaga jirnaay roob waan ugu da'oowaay xagaay waan ugu imaanaa orax baana haysataay wax leenooga xees maayo ma laha maamulka waxaan ka codsanaynay inaas wax naga qabto waa jirtaay waa dacwooni intaan ka hor wax naa laga qabtin ma laha oraxdii waa fadhinay rafaad waa fadhi dooroo naflee waa haynay waa biibay oraxda haddii arag roob waa isku kor macaani anaga dhan waa fadhinay haddaan meel dhama hayno kulley waana waana la imaan karay waana arki kartiin meesha oo macnaha wax lagu ganacsado haayo dariiqyaha la joogjoogaayo dariiq dariiqaa la joogjoogaayo kulley dariiqna kulley dada agooman aas ka jiro oo wax ka daydo manaafacaasi kada oo manaafacaasi ka raadsado agoomaaloo dhinaa joogo dad isku dayaraa joogto kulley haddaanan lagama marmo beled iyo baadiyaa laaga imaado haayo ganacsi waa iyada nafteeda xoolaha sirta doorada la dhowaayo mana lahaayo meel ganacsi oo macnaha biriga oo lagu wax lagu ganacsadana ma hayno awal iyo aakhir ganacsatada iibiya digaaga ee magaalada jowhar ayaa dhibaatooyin kala kulmo qorraxda iyo roobka maadaama ay haysan goob ay ka galaan